bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegaystayaal duhur faylaha ka dhawaada warkaana duhurnimo idaacadda raadiyo baydhaba qodobada duhurnimada warkaanaysanka dhegi doonta imabaa ku mid ahaa maamulka degmada diinsoor iyo oo ciidanka amisom kula shiraya la dagaalanka al-shabaab cabdixaashi cabdulaahi oo eedan jeedii ra-iisul wasaare rooble booliska amisom oo la wareegiyay baawaralanka talagelay amniga doorashada dalka madaxweynaha hirshabeelle oo dhata hangali khilaaf siyaasadeed oo doorasho iyo mid maamul galmudug oo sheegtay inuu xaqiijiyan amniga deegaan lagula wareegiyay al-shabaab ciidanka xoogga dalka oo la wareegay deegaano horle akhbaaraadka bannaanka duhurnimada baa ku mid ahaa fallaagada ku dagaalamaasa gobolka tigreega oo la wareegtay magaalo taariikhi e duhurnimo jimaace uu taardanaya kabeeganta litabilisiyo daad ee labada kun labaatiyo kowda taasna ma baanaan qodobada warkaan ahaaninka doorka ronaatinan isdiyaaryaha yoogii oo faahfaahsana doorfele dhegeystayaal gudoomiyaha degmada diinsoor ee gobolka baaya cabdisalaan xaaji siidow oo weweheliyaayeen xubno kale oo maamulka yamibayo kulan lanku hadalaya amniga iyo la qaadayna saraakiil ciidamada amisom ee ka sugan degmadaasi diinsoora kulankaoo lanku hadalay amniga magaalada iyo tuulooyinka kada dhow magaalada yamibaha ku qeyb galay saraakiil ciidamada militariga iyo xaandaraawiishta ee ka sugan degmada waanamiba kaloo roogay taliyaha saldhigga booliska degmada iyo xubno kale ee maamulka degmada run ahaantii mayba isla meel dhignay qodobo muhiim ah amniga deegaanka sidoo kale in la sameeyo howlgalo laka bacsada ururka al-shabaab hanasoo dhibaato ba-an iyo kahayaan shacabkeena iyo eray gudoomiyaha degmada diinsoora inka dambeyntii shirkaha oo usahaka idlaadi is-afgarad buuxo iyo sidii sadaanka dhaqsiyaha badan lan fuli lahaaya qodobadii la hadal qaadiya intiisu socday shirka sadalka sheegay warkaha kubahi maamulka degmada diinsoor ee gobolka baay yamiba mararka qaar iyo kudhiyayo dagaalan dhexeeya ciidamada dowladda iyo al-shabaab iyadoona shabaabka mararka qaar iyo weerarayaan saldhigyada ciidamada ee degmadaas gudoomiyaha aqalka sare cabdixaashi cabdulaahi yamibawsa ku hadlay munaasabad ku dhiiday magaalada muqdisho yamibawsa ka eedeeyay ra-iisul wasaare rooble inuusa dhexdhexaadan ku hayna khilaafka siyaasiyiinta gobolada waqooyi cabdixaashi cabdulaahi oo yamiba munaasabadan usa ku hadlay arrimo shala duwan oo ah siyaasadda dalka gaar ahaan khilaafkan dhexeeya lamada garab ee siyaasiyiinta gobolada waqooyi ooyo ka shala qaybsameen ra-iisul wasaaraha ra-iisul wasaaruhu afartii xubnood ah una magacawni intiyo intii usa weeraya mayba usa ka eray doorashooyinka am una ku mas-uul ah waa inaysan doorasho galaan had doorasho galaan haddii isin doorda waay tagna waa inays lasiinku saara iyo eray iyo eray cabdixaashi cabdulaahi guddiga doorashada gobolada waqooyi yamibah usa ka koobaya toban-iyo kow xubnood afar ku mid ee xubnaha yamibah magacaawey mahdi maxamed guuleed qadar ra-iisul wasaare ku-xigeenka afarta kale maybah magacaawey gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya cabdixaashi cabdulaahi beele sade kalena usaha magacaawiyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya guddogon yamiba usan la kuwaday iniyo doordan shirgadoon kureeta markii dhowaan ra-iisul wasaaraha ra-iisul wasaare rooble usa baabiciyey gadoonkii hore haabahaatoo garabka usa hogaamiyaya cabdixaashi cabdulaahi iyo diidan doorashada la qorsheeyay iniyo dhiida maalinta sabtada ee maamulka qeybta booliska ee koolgalaasa midowda afrika ee soomaaliya amisom yaa la wareegday tumiyo kow baawuro oo lanka talagalay inay korlanka qaada howlgalka ka eedan sugidda amniga doorashada dalka soomaaliya deeqdun baawurta ah oo iniska jara shan baawur oo gaashaaman iyo lib baawur oo ee nooca tiyootada laangiruusarka ah yamay baabiyey xafiiska taageerada qaramada midoobay ee soomaaliya ee unisos baawurtun yamaba inta badan iyo taageero doonana adeeg unugyada booliiska amisom oo la shaqeeyasa ciidanka booliiska soomaaliyeed ku-xigeenka ergaga gaarka ah waana ee guddoomiyaha guddiga midooda afrika ee d s r c c ee soomaaliya simon milongo yamibusa maalnimadii shalay baa wartaasiisa ku wareejiyey taliyaha booliiska amisom waana ee kaaliyaha kormeeraha guud ee booliiska ee i d b oo markaas magaashay la sheegay agostin mingones taliyaha ee erod ciidanka booliiska soomaaliya ayaa hormuud ku naqda doonta sugidda amniga doorashada iyadoona booliiska amisom iyo kaalin taageera ay ku qaada doonaan si lanhubiya un adeego in geedi socodka u siciyah mid ammaan sugan ee madaxweynaha hirshabelle cali guudlaawe xuseen iyo dhatankali khilaaf siyaasadeed oo doorasho iyo mid maamul niiskajar ah oo gacantiisuusa ka samaysaday kureed markiiuusa qaadadii go-aan go-aan isku horjeeda oo uusa kafadaayay inuusa ka ganaciyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo musharaxiinta mucaaradka taasoo yo indheerta khilaafka gudaha maamulsha iyo beelaha beelahausa ku horjeeda cali guudlaawe oo ku mid ah madaxda taageersan madaxweyne farmaajo yamaba markii dembi usa ku horkooyay mudukororsigii usa samaysaday yamaba usa ka guul daraysaday inuusa xubin dhexdhexaada usa hakadaro guddiga doorashada hiirshabelle iyadoo hubin iyadoo xubnaagii laha ku saari mar kale usa ka bedeli shakhsiyaadka usa usa ku kooye madax madaxtooyada soomaaliya oo usa sheeniyay in khilaafku sahshal dhexgalo xubnaha guddiga cali guudlaawe yamiba uusa diiday dhammaan codsiyadii midooda musharaxiinta ee ku jeeda hiirshabelle usoona haqliyay farmaajo meele musharaxiinta mucaaradka usa mid kasta usan sheegay inuusa nrooga waana usa ka kalsoonaada mar waanamiba mardhow usa la xaliyay khilaafka arrinta ku dhalatay oo dhexmartay cali guudlaawe iyo mid ku mida madaxweyneyaalkii hore waana ee musharax madaxweyne go-aan qaadashada go-aan qaadasho la-aanta cali guudlaawe yamiba uusa iyo go-aan qaadashada cali guudlaawe kusakow mayba weli teegana xaaladii ku dhalatay doorashadiisa iyo guddoonka eroog godoodka beelaha gobolka hiiraan iyo umbadanyin oo sheenay inuusa tabu seedo waaye magaalada beledweyne waanuusa fadaayay inwaanuusa fadaayay inuusa iska caleema saara dhammaan madaxda hiirshabelle yamiba xaruun haddan nagatay magaalada muqdisho ooyo kasuganyin muddo dheer iyada oona kanagada kanagadeen ha ku nagadeen aroom deegaanada maamulada deegaanada iyo maamulayan oo xaalad adag haysata waana ka jarta nolol adag ooyo kumid ata maamul laanta macatasada doorashada iyo inkudhii doonta magaalada beledweyne iyada oona teeganta khilaafka cali guudlaawe iyo beela gobolka hiiraan iyo umbadanyin waanamayba jare waldaa waanamayba injarne wal dadaal ah oo uusan gali sidii arintun wallanku ka wada lahay muddadii tobanka bilood ee uusa madaxweynaha ku hayay hiirshabelle iyadoona saaxabahayta inuusa ololo anka jara inuusa doorasho ankudhina beledweyne shuruudnanka dhaki inuusa seeda marka hore sida iyo usa shaaci ku-higeenshay yuusuf dabageeda iyada oo sharciyadiisa dood ku teeganta oo gobol oo gobol kumid ah lamada gobol uusa madaxweynaha anhaye iyo seedo korna inuusa madaxweynaha hiirshabelle dagaalo culus usa ka furi mid kumid ah wasiirada anka awooda badan wasiiradiis oo ee wasiirka arrimaha gudaha iyo reergaliisyowka maxamed cali caadle cali guudlaawe ayaa la sheegay inuusa muddo dheer usa dadaal ankajari inuusa meelo ku saara wasiir caadle balse usa ka guul daraysaday iyadoona hadda la ogaaday inuusa kufaaday sida haye waraysi usabiyi wasiirka arrimaha gudaha hiirshabelle oo usa waagiya usa unku hadali tabashada iyo qaban beele gobolka hiiraan ooyo unkabadanyin ooyo saamay qeybsiga beelaha hiirshabelle wasiir caadle iyo waraysi waraysishay usa hakabandhiki qaabkii landhisi hiirshabelle iyo qaladaadkii dhiyi intiiusa socday dhismaha usoona si cad usan sheegay xaalka arrintan iyo iniyo iyo kuwada dulminyin awood qaybsiga lamada beelood oo ha ku shal jeedaan madaxweynaha iyo madaxweyne ku-higeenka hiirshabelle arrintan yaalan ogayna sababta usan ku dharifi cali guudlaawe waanmay babaraha bulshada laka aragay odayaal iyo siyaasiyiin ha ku jeeda beelaha yaryar ee gobolka hiiraan oo labahi isbahaysiga oo weerar kaxaaye wasiir caadle waanmayba abaabulka abaabulka beelahaasi laku eedeeyay in suwada xafiiska madaxweyne cali guudlaawe taasoo caddeyntii lo helay markii xildhibaan ka dhow cali guudlaawe iyo sisicadan taageeri anka taageeri baraha bulshada xil ku qaadowka wasiir caadle ujeedka arrintan oo ka sheegay in cali guudlaawe sufadahay inuuse khilaaf ka dhex abuuro wasiir caadle iyo beelahaasi yamibasi siya anka suurtagala marsiinyadiis ee xil ku qaadowka taas oo mudmudduusa ka dhiirida waaye tan iyo intii hiirshabelle madaxweynaha sukunagdi cali cabdulaahi guudlaawe yamibuusa maamulshayusa galay xaalad hubantilaan ah oo mid mugdi siyaasadeed oo hareytay mustaqbalka iyo wadajirka hiirshabelle waanmiba cali guudlaawe usa ka fashlamay inay maamulkaasi horay inwada si uusan iskidaya halanhalowka caqabadaha horteegan markiimarkiius cali guudlaawe hali waayay tabashooyinka beelaha walkudhisi maamulka hiirshabelle yamibuuse hata doorday dariiq cusub oo ah in usa kalalaasa ka dhex abuuro maamulkii ee usa hogaamiya idhatiisa taasina caddeyn ah inuusa ansii hogaamiyo korna hiirshabelle oo xaalad adaga iyo dhino welbayee hata haysata wasiirka amniga dowlad goboleedka galmudug axmed macalin fegi iyo shaaca ku qaaday in magaalada cameera lagu hirgeli doono adeegyada aasaasiga ah nolola maadaamay ciidamada iyo dhowaan meelaasay ku saareen al-shabaab wasiirka oo shirjaraydka ka waday magaalada cameera ee koonfurta gobolka mudug islamarkaasna hoosta islamarkaasna hooseedasa degmada xaradheere yamibuse sheegay in ciidamada iyo ku guuleysadeen xaqiijinta amniga haddana iyo magaalada iyo eta tunadboon oo nabadgelyadii laiska hadleeyo kor mudane axmed macalin fegiya xusay in magaalada cameera lagu hirgeliyo doono saldhig booliis xarumo caafimaad iyo awalbarasho iyo walyaabo kale oay bulshada baahanta maadaama al-shabaab kolhor iyo baabi-een goobogii bulshada lanka adeega jare dhinaca kale ciidamada xooga dalka iyo daraawiishta galmudug hiraabta deeriye deegaanada maligo dabageelo ceela cabdi iyo xaano kale u hooseedow degmada xaradheer ee gobolka mudug saraakiile ciidanka iyouse hogaamiyay saraakiil ciidanka iyo hogaamiyaanbay sheegan insheegan warbaahinta in ciidanka iyo sii kasii jeedaan xaradheero iyo gacanta ka hayaan dagaalyahano ka tirsan ururka al-shabaab taliyaha ciidanka dhulka ee xooga dalka jenaraal biixiyo howlgalka warkacayabuuse kormeeray xaafadaha deegaanada iyo ciidamada iyo kulwareegen al-shabaab ciidanka xooga dalka iyo handaraawiishta galmudug yamibayo weli howlgalaha shaldun iyo kuwadana deegaano hooseeda degmada xaradheere oo talis weyn ah al-shabaab taliya biixi yamiba maalinku horusi sheegay in ciidanka xooga dalka iyo ku go-anta sidii al-shabaab lunku saaro lahay guud ahaan deegaanada iyo degmooyinka maamulka mudoga meelo dhegeystayaal warkaasi kula daretamaba idaacadda raadiyo baydhaba ee magaalada baydhaba tan akhbaaraadka bannaanka fallaagada ka dagaalamaasa gobolka tigreeg ee waqooyiga wadanka etoobiya yamibaya la wareegana gacan ku-haynta magaalada magaalada lalibela ee lalibela milas oo ah magaalaha yunesco ayaan aqoonsanta inay ka yaala goob taariikhi ah oo caalami ah waana ka taala gobolka taas oo deris le ee amxaarada lalibela yamibayakiyaale yakiyaalana kaniisada qarnigii tomiyi saddexaad laka dhisiye buuro la kori miilaas oo ee miila ambaryo ambarkaysan barkaysanta malaayiin kirishtaane dadka magaaladaas ka noole yamibayo ku qaxena rukaansiga fallaagada waanamiba sidaasay b b cdan sheegay sarakaal maxali ah kumanaan qof iyo la diliyay tan iyo markii iyo dagaalka use ku qaraxi nofebartii la dhaafaya guud ahaan dhegeystayaal ma baan tahka gebagabeynay warkii duurnimo idaacadda raadiyo baydhabo anoo maxamed bare siina dareer saawanama baxsaare cabdirashiid ismaaciil abuukar dhanka farsamada baybaan fadhiyey nuur xaajan aadan intii warku warlamada kulamaan mabasiin ku tabaana sidaas iyo nabadgelyo